xarunto dahab miir oo horey lanka hirgeliyey magaalada habaydhabo ayaa laka gadaay dahabka noocyada shalgedisana walina hadda laka kordhiyaya qayb laka dhaqo waana laka gogog dahabka oo markii hore meelo kala ryoonseeda jireen dadka reer baydhaba maadaama yaan la haynaa xarunton aatawa sidoo kale xarunto dahamiir iyo weliba laka kordhiyaya qayb laka qurxiyow dahabka kaasoo bilaanta baahi weyn yoon qabay maadaama yociin bulshada haanka isticmaalka badana iyaduna jiraan hanoobadan dahabsha kuwa sanqoobay waana ku duugobi tan iyo fursadangata kuwa ku mid ee madaxdaha xarunto daxmiir qaybta lamaad ee bulshada la wadaagay qaybtaanga laha ku kordhiya iyo sida macamiil iyo hunka faa'iidaysada korana sidoo kale weliba kale uusa ku hadalay qiimo shalgadisana dahabka iyo wala isku bedeli lacala dahabka haddii ha kuwa wasaqoobi adafadaas inteeda lakiin dhigi dahabka amase lakiin nuuri amase dahabka kuwa jaba mayba kuweese dahamir qaybtee lamaada kuwees eed i eeda lakiin ku caawiya taasaytina runaantii xitaa haddii ada macaamiil ata dahamir oo dahabkana ha wasaqoobi shan dhadu horta waykiin dhige adoo walna lakiin ka qaadnay micnaha yani macaamiilnimada la fiiriyo hatana walaagaa sidii ta lakiinka lakiinka nage marka asoo seebe hatana marlamaad qaadadaas taasna bulshadana eedanka baraarugeyn waanan sheegan marka dahamiir keliya ma ee micnaha yani inti una micnaha bulshada walanqobadno oo unalee walqobsana mae bulshadana intiin walanqobano fadaan geek haddii ada macaamiilkaan eeta dahabka micnaha yani ada koo wasaqoowo ninkoyta geeka dahabkee wasaqoowey dhufudoowe hay nadiifiyo dahamirow isin la siinka gadaya adeerta may waaye may waaye way kiinga dhexgeliya haddii ilaahay aroog saasna ogaadasan haddii ada kuwa jaba mise ada kuwa halaawan inis walwariidoy inis wareeridoy dahamirley kuweesa si inka dhaqsiyah badanga lakiinka suubiye kuwees maba halka way kiin suubiye hore ka qaadadaas daahitaanka qiibo badan janshalbehe dahab kuwa turkishka ko may waaye zangaburu ko dubaayo ko mayba waaye may laraayo jiddu mise sacuudiyaanka dahabkana hata madi la fiiri turkishka qaalinka dahab guud ahaanba eeda irkanka jir tusaale ahaan hadda turkishka madi la fiiri todobaati todoba camal todobaati ilii ad way kala dhaqaaleeyaan laakiin qiimaga dahabka hadda haddii dhaqaale lan kareem siduusa hayey hadda lusruma leera walaas eed tusaale ahaan turkishka todobaati todoba zangabuurka todobaati ilii duwaayga mayka waay todobaati shan laakiin haddii daad miirkoyto mayb waaye zangabuurka may ka qaadadaase todobaati shan ka qaadadaasa turkishka may ka qaadadaase todobaati ili ka qaadadaasa mayba leerays dubayga may ka qaadadaas todobaati afar ka qaadadaas dahamiir haddii unina bulshada mayba eed inka dhiirigeliyaane mis un discount eed un markas un suubiyaane bulshada fadaas intii dahabka gadata dadka aroose sadadka ayu nooc oo laka isticmaalow adduunka sad ma jara ilaa ma dahamiir ku helaas qaybtiya koowad
magaalada baydhabo xarunta gobolka baay iyo weliba sanado wilahdhaafile ku hirgeliyaya xarumo eedan fara badan oo ganacsiya noocyada shalgadaysan oo dadka deegaanka iyo ka maalgaladaayana kuriid markii magaaladii anagati magaalooyinkanka nabdoon soomaaliya